let me tickle your feet.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha abriil waa afar iyo labaatan sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dhallinyaro loo tababarayo howlaha doorashooyinka qofka iyo codka ee puntland
annaka waa nala dhaariyey mas-uuliyaddii shaqadii horeo la qabanayay waa naloo dhaariyey tan dambe oo haddeer kaarbixinta ah waa naloo dhaariyey tan dambeeto oo waxay lagu codaynaayo waxaan filayaa iyana in naloo dhaarinaayo mas-uuliyadda adinkaa laydinka rabaa inaad gudataaniin mas-uuliyadda adinkaa laydinka rabaa inaad gudataaniin waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ilaahay uga cabsato
waxaa kale oo aad maqli doontaan dadka deegaanada gobolka awdal oo howlo biyo celin ah ka samaynaya deegaano ka tirsan gobolkaasi sidoo kale waxaad maqli doontaan heesihii iyo xubintii cayaaraha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo wadamada ayaa si deg deg ah diblomaasiyiintooda iyo muwaadiniintooda uga soo daadgureynaya magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan iyadoo uu weli socdo dagaalka u dhexeeya labada kooxood ee isku haya caasimada wadanka ku yaala waqooyiga afrika dalalka kanada masar france germany italy sweden iyo maraykanka ayaa ka mida wadamada isticmaalaya diyaaradaha iyo kolonyada si ay dadka ajaanibka ah uga soo saaraan dalka suudaan in ka badan afar boqol iyo labaatan qof ayaa ilaa iyo hadda ku dhintay kubanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalka ka socda wadanka suudaan qaar ka mid ah dadka suudaan ayaa waxa ay qaateen go-aano ah in ay ku maraan wadooyinka halista ah iyaga oo wata baabuur iyo basas si ay uga baxsadaan colaada ka taagan dalkooda niman xiran labiska milatariga burkina faso ayaa ku dhowaad lixdan qof ku dilay toddobaadkii hore tuulo ku taala waqooyiga burkina faso dacwad ooga ka shaqeeya gudaha ayaa sheegay axaddii isaga oo soo xiganaya warbixinta booliska lamin kabor ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen baaritaan ku aadan weerarka ka dhacaya tuulada karma ee gobolka yatenga una dhow xadka dalka mali gobolka ah ayaa waxa uu la kulmay kor u kac weeraro kuwan la mid ah oo ay geysteen dad looga shakisan yahay inay yihiin jihaadiyiin sarkaal ka tirsan ruushka ayaa ka warbixiyey weerar diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku qaaday dekeda layidhaahdo sevastopol ee gobolka kremiya isniintan barasaabka uu ruushku u sameeyey magaaladaasi oo layidhaahdo mikhail rasvashev ayaa baraha bulshada waxa uu ku sheegay in ciidamada ruushka ay burburiyeen diyaarad aan duuliyo lahayn halka diyaarad labaadna ay qaraxday rasveshof ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin wax khasaaro ah oo ka dhashay weerarka ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhinaca ciidamada dalka ukrain ruushka ayaa ku andacoonaya in uu ku darsaday jasiiradda kramiya oo ay ka mid tahay dalkiisa tallaabadaas oo aysan aqoonsanin guud ahaan beesha caalamka markale duhur wanaagsanna meel kastoo aad naga maqlaysaan puntland waxa ay isku diyaarinaysaa doorasho qof iyo cod ah dhallinyaro fara badan ayaa la filayaa in ay qayb ka noqdaan howlaha socodsiinta diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka magaalada boosaaso ayaa guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland waxa uu tababar u furay dhallinyaro badan oo qayb ka noqonaya howlaha doorashooyinka yuusuf maxamuud yuusuf ayaa soo diray warbixintan
guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee puntland ee tibek ayaa magaalada boosaaso tababar ugu furay dhallinyarada howlwadeennada ah ee ka shaqayn doona bixinta kaararka gobolka bari doorashooyinka puntland gaar ahaan golaha deegaanka oo dhowaan qabsoomi doontaa munaasabadaasi waxaa ka qaybgelayay guddoomiyaasha gobollada iyo weliba degmooyinka saraakiil iyo weliba howlwadeennada tababarka loo furay oo intooda badan ay ahaayeen dhallinyaro waxaana looga hadlayay waxyaabaha laga doonaya howlwadeennadaasi iyadoona dhallinyarada ka shaqaynaysa loo soo jeediyey dardaaran iyo weliba talooyin inta badan dhallinyarada ka shaqaynaysa bixinta kaararka codbixinta doorashada qof iyo cod ayaa loo soo jeediyey in si cadaalad ah ay uga qayb qaataan bixinta kaararka oo bulshada la siin doono si ay u gaaraan hadafkooda ugu horeyn guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland ee gobolka bari maxamed cabdulaahi kuurshe iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland ee degmada boosaaso maxamuud cumar cabdiraxmaan ayaa dhallinyarada ka shaqaynaysa bixinta kaararka golayaasha deegaanka doorasho qof iyo cod u soo jeediyey in shaqadooda ay si hufan u gutaan oo aan ku jirin eex shaqadu degdeg bay u bilaabmaysaa guddoomiyaasha degmooyinka magaalada ka baxsan maantay qalabkooda qaadanayaan waxaa la rabaa dadka halkan fadhiya oo degmooyinka ku qoran qof kasti inuu boorsadiisa wato qofkii caaway aan diyaar ahayn macnaheedu waxa weeye booskaa waa la bedelayaa hadda soo ismaqli mayno waa ogtihiin dad badan baa bannaanka taagan dadkoo dhan waa eligibal qof kasti shaqadan waa ka bixi karaa waxa ka shaqeeyey shaqadii hore oo shaqo ballaaran ahayd dad lix boqoloo qof ku dhow gobolka bari haddana waxaa shaqaynaya boqol iyo xoogaa boqol iyo lixdan miyaan dhahaa boqol iyo dobaatan waa og tihiin inta saaxiibadiina oo shaqada ku jirtay oo aan nasiibku dooran oo bannaanka fadhiya waxaa laydinka rabaa cid kastii shaqada markay joogto inay mas-uuliyad shaqada iska saarto kow waxyaabaha aadka looga dardaarmayo oo laydinku celcelinayo casharkan aan ku qaadan doono waxaa ka mid ah qof kaarkiis qof kale lama siin karo shaqada mas-uuliyaddeeda guddoomiyaha degmada leh shaqadii hore waxaa aada noogaga soo noqnoqotay shaqaale aan guddoomiya degmada la socon waxa weye xarunta dhexaa layga soo qoray waxaasu ma jiri doonto dad badan baa bannaanka noo fadhiya qof kasta oo khalad gala maalin maaha xataa saacad baan ku bedelaynaa dhallinyaro arrintaas aan xoogga saaro taana waxaa ka lafaysa cabashadaan ugu badan dad badan baa bannaanka wallaahi noo fadhiya shaqaduna aad bay u yar tahay waxaan rabaa inaan wax badan oo talooyin aan ugu soo noqnoqon doonaa mikrofoonka qaladka yaroo aa gashaan wuxuu dhib u keeni karaa beelaheenna maxaa la yidhahaa ururadeenna mustaqbilkeenna shaqada kaarbixintu waa shaqo fudud laakiin waa mas-uuliyad aad u weyn waa mas-uuliyad aad u weyn oo u baahan in maaragtay maxaa la yidhaahdaa gudashadeedu ay waajib culus leedahay taa waxaan inii raacinayaa annaka waa nala dhaariyey mas-uuliyaddii shaqadii horeoo la qabanayay waa naloo dhaariyey tan dambe oo haddeer kaarbixinta ah waa naloo dhaariyey tan dammeeto oo maxay tahay tan dammeeto oo waxay tahay maxaa la yidhaahdaa lagu codaynaayo waxaan filayaa iyana in naloo dhaarinaayo mas-uuliyadda adinkaa laydinka rabaa inaad gudataaniin mas-uuliyadda adinkaa laydinka rabaa inaad gudataaniin waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ilaahay uga cabsataaniin taliyaha howlgelinta amniga doorashooyinka puntland gaashaanla sare faarax nuur maxamed ayaa docdiisa ka hadlay amniga bixinta doorashada waxaana uu sheegay inay ka rajaynayaan in si amni ay u qabsoonto oo gacan ka geysataan xaaladda nabadgelyadu nabadgelyadu nabadgelyo darrada way ka qayb qaadan kartaa dadka oo loola macaamilo si aan macquul ahayn way ka qayb qaadan kartaa marka waxaa la rabaa hadduu aladmo inaynu nabadgelyada aynu gacanada ku qabanno meel kastoo a joogno gobolka bari dhammaan waxaan filayaa halkaan dadka jooga inay yihiin dhammaan degmooyinka gobolka bari meel kasta oo ka mida seejo kastaoo ka mida gobolka bari hadduu halaydmo ciidamada amniga ka howlgelaya oo idinkala shaqaynaya marka inaad gacan siisaan oo la shaqaysaan baa insha allah laydinka rabaa bulshada reer puntland gaar ahaan gobolka bari na waxaan hawada u marirayaa in laga qayb qaato hadduu halaydmo nabadgelyada qof kastana kaarkiisa si habsamin hadduu halaydmo la yimaado gobolada bari gardafuug karkaar sanaag iyo haylaan waxaa ka bilaabanaysa bixinta kaararka codbixinta oo la siin doono dadweynihii isdiiwaan geliyey si ay u dhiibtaan codadkooda waxaana dhallinyarada ka shaqaynaysa ay dhammaayeen in ka badan boqol iyo toddobaatan dhallinyaro ah oo uu isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaasoo bixinta kaararka ka qayb qaadan doona waxaana loo kala diri doonaa magaalooyinka kala duwan ee gobolka bari yuusuf maxamuud v o a boosaaso
wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna waxaan idinku nasinaynaa heestan dabacsan filaya heestan inay dib idiinsoo xusuusisay intii toos u daawatay iyo inta ay maqalka kusoo gaartayba riwaayaddii yaa u wanqala waqtiga iyo abwaanka da-da yaraa xilligaas yuusuf maxamed muumin yuusuf yare wali waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna awdal qaar ka mid a dadka deegaanka gobolka awdal ayaa sameeya howlo biyo celin ah iyo ciid kusubid deegaanada qaar si ay bulshada u caawiyaan arrintani ayaa waxaa soo dhoweeyey bulshada gobolka wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good oo intii lagu guda jiray bishii barakaysan ee ramadaan ee hadda aanu ka gudubnay waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka hawshaasi qabanayey
aniga magacayga waxaa ladhaha ibrahim jaamac cilmi waxaan ka mid ahay beeraha gargoorey beesha gargoorrey waxaan ka shaqaynaa buurta libaxley seeraha libaxley seeraha libaxley bishaa barakaysan ee ramadaan saacadda imika waan shaqaynaynay shaqaa ka soo rawaxnay imika saacadda waan shaqaynaynay shaqada waxaan u shaqaynaa oo cadda u wadnaa faa'iide aan ka aragnay badoon oon ka aragnay seeraha ay u dan tahay dalkiina ay u dan u noqotay marka waxaan maanta ka lahaatay aan qodobkaan uga dan leehay in seeraha shaqada seeraha in la noogu kordhiyo meelaha kale bilaadaha kale ee ballaadhanna in shaqadaa la noogu baahiyo si ay faa'iidada halkaan ugu aragnay faa'iidooyinka dhulka ay noogu baahdo waxaa hayada hayada naga caawa hayad baa naga caawisaa jarmal baa naga caawaya way noo yimaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mawl xaali axmed baa ladhaa waxaan ka shaqaynaa beeraha seeraha markaa qolada jarmalka iyo imika ayaan ku bilownay markaa waxay u taraysaa faa'iido badan seeraha iyo dan qolada jarmalka iyo wasaaradda ayaa oraysa waxaa la magacayga saciid cumar waxaan ka shaqeeyaa seeraha libaaxley oo dhirta iyo daaqa laga kobciyo oo dhagax baan ka xidhnaa waa bisha ramadaan waxaana rabnaa hay-adda waxaa ka shaqaysa w h markaa waxaan u baahannahay inaa beeraha iyo dhulka kale ee boholaha iyo waddankale lanoogu baahiyo oo sidaa la noogu wado ayaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamka iyo dawladda sharafta leh imse dhallinyara ayay arrintan shaqa abuur u samaysay aad carrada iyo biyaha u xidhaysaan dhirta ku taalla buurta waxay shaqa abuur u samaysay ilaa laba boqol konton iyo saayid in lanoo beeriyana waan rabnaa iminka maxaa isbeddelay keenaysaa carradan iyo waxaan aad xidhaysaan buurta seeraha libaaxley ee ka tirsan gobolka nawdal asalaamu calaykum haddii aan laydhahdo waxa mudan hay-addan w h h halkan caawinta nooga tadaawata yaa mudan yaduna anigu magacaygu waa cawaale maxamed suge dadka meesha degan baan nahay u negan deganaadsanna baan nahay horta xidhxidhidan iyo qaabkan seeruhu wuxuu keenay maxaa u yar shinnidu oo kaleetaa noo soo gashayba oo faa'iidooyin badan buu keenay oo malabkiile oo daaqiile oo xaaruftiile oo kaydistiile oo haddii aan la yidhaahdo haddii aan la yidhaahdo biyihiina ay xidhmeen oo abaarta sidii awal u degdegaysay dee dhulkii kolkii biyihii la xidhay dee dhulkii waxay noqonaya tikaatii way taran bay samaynaysaa oo way ballaadhatay faa'iidooyin badan baan yaa ku qabnaa inuu noona sii ballaadho oo sidoo kale cabdillo kale noogu daro amba faralacag amba dhabiila cadde intaa kalena in lanoogu baaciyana waan doonaynaa faa'iidada dhallinyar ahaan ku qabnaasina maanta dee tiradiiba labalaab bay tahay inay saddex laab noo noqotona waan doonayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu haddaan su-aal kale ku weydiiyo buurtan waxaa ku yaalla dhir fara badan oo noocyo kala badan leh imse nooc oo dhirtaas ayaad magacdooda tirin kartaa waxaan tirin karaa dhirta faa'iidadeeda xamarta kow ah waxaa kow ah canjeelka waxaa kow ah ee dhinaca gildida waxaa kow ah shayda waa weligeed baan cuni jiray shidhaali karooney shay baa la odhan jiray yacnaa loo jirka iyo xoolaa markaan eg jiray annagoon ugu horran jiray daayeerka waa ka celin jiray geedaha wax ka baxaan ee alla cuno gombashka haddii al la yidhaahdo xamagta cadaadda yaa raaci jirta haddana cobolka tiisa raaci jirtay geedaha faa'iidada lah muracaska nafaruurta qoxda qox geligirka haddii al la yidhaahdo imise geed oo tiral oo daayeerka ka celin jiraa jirta oo faa'iida loo mura bixiyaan oo iminkana sida usii bislaanaya dhalimadooda waa geedihoo lama soo koobi karayo markaa geedihii dib bay usoo noolaanayaan marka loo xidho biyo xidheenka iyo carrada marka loo xidho loo xidho geedihii noloshaa lagu qabay ee badgii dadka horeba cuni jiray ee ku noolaa geela ugu dhali jireen iminkana faa'iiday noo keeneenoo waa lagu noolyahay waa la iibgeeya ciyaarada magaalada keenan laga soo iibiya kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada degan deegaanka libaaxley ee gobolka awdal oo ka shaqaynayay dhulseereedka ku yaala buurahaasi libaaxley mashruucan ay ka shaqaynayaan oo ay iska kaashadeen hay-adda jarmalka ee la yidhaahdo w h h iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee somalilan haashim sheekh cumar good v o a boorama
mar kale ayaan hawadeedii ka leenahay duhur isniina oo wanaagsan waxaad la socotaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen madaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in la joogo xilligii la dhaqangelin lahaa awaamiir ay dowladda soomaaliya horey u soo saartay kuwaasoo ku wajahan xagga mooto bajaajta iyadoo dhinaca kalena ay go'aanadan cusub ka soo horjeesteen dowladda waa darawallada mootobajaajta ku shaqaysata warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in la joogo wakhtigii la dhaqangelin lahaa awaamiir ay dowladdu horay ugu soo rogtay mootooyinka bajaajka taasoo ku aadan in la hakiyo keedhisteeda muqdisho iyo in summad e iyo bii ah lagu xardho kuwa yaalla magaalada si qaarba ay maalin u shaqeeyaan guddoomiyaha gobolka yuusuf xuseen jimcaale madaale oo warbaahinta shir jaraa'id u qabtay ayaa sheegay in fulinta awaamiirtan loo xil saaray maamulka gobolka banaadir shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay arrimaha bajaajta golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxay soo saartay soddonkii maaj amar ka soo baxay oo lagu nidaaminayo mooto bajaajta runtii waan la soconnaa bajaajtu inay tahay shaqo abuur dhallinyaro badan ee soomaaliyeed ee baagamuddo ah inay shaqo u noqoto laakiin haddana dowladu sideeda waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay mar walbaba amniga nidaaminta kala dambeynta isu socodka ayay mas-uuliyadda ka saarantahy xukuumadda federaalk soomaaliya waxay soo saartay awaamiir ku wajahan arrimaha bajaajta oo isugu jiro madabeynta iyo hakinta soo dejinta sidaa darteed waxaa loo xil saaray gobolka banaadir inay fuliyaan amarada noocaas ah ee ka soo baxay xukuumadda federaalk soomaaliya gobolka banaadir isagoo ka duulayo wuxuu soo saaray warqad lagu wakhtiyeynayo bilaabista fulinta amarkii ka soo baxay golaha wasiirada oo kusiiyey midabeynta ama rinjiyeynta iyo kalareynta siinta a iyo b mootooyinka duqa muqdisho ayaa sidoo kale xusay in qorshahan uu yahay mid lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta kuwaasoo waddooyinka muqdisho ku kordhiyey saxmad iyo ciriiri saan la wada soconnaba mootooyinku magaalada waa ku badan yihiin ilaa tiro konton kun ku dhow ama kaba badan ayaa lagu sheegaa suuragal maahan marka magaaladoo iska ciriiri ah waddooyinka xaaladaha aan ku sugannahay duruuftana haysato inay halkaasi maalin kastaba isku dhacyada shilalka amni darada waxyaabaha u sabab ah waxaa ka mid ah jaamka iyo zaxmada faraha badan si loo yareeyo jaamkaasi dhallinyaradii shaqo abuurkay u ahaadna aan loo wada joojin lama wada hakin mootooyinka lagamana saarin suuqa mana shaqay karaan lama dhihin laakiin waxaa awaamirtu ay aheeday e iyo b in laga dhigo oo guruubna e uu maalin shaqeeyo bina ay maalin shaqayso annaga awaamirta soo baxdo oo dowladda ka soo baxdo waxaan ku qasbannahay in la dhaqangeliyaan ku qasbanna waana dhaqan gelinaynaa guddoomiyaha ayaa laamaha amniga faray inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ka dhega adeegta awaamirtan hay-adaha amnigana waxay amar u qabaan laga bilaabo afar iyo labaatanko birita ah oo aan bilaabi doono la bilaabi doono rinjiyeynta iyo kalaraynta mootooyinka la bilaabi doono ciddii isku diiwaan gelisoo kalaraysata mootadeeda iyo ahlan wasahlan laakiin mooto aan e ahayn ama mooto aan b ahayn magaalada kama shaqaynayso haddii ilaah yidhaahdo taas waxaa waaye qandiga jirida ka dhigta maxaa yeelay e a la siinayaa weliba lambaraa la siinayaa taarikadeedana waa la muujinayaa si aan amniga dadkayna shacabkan masaakiinta ah shala maana daraad iyo dilama maalmood ka hor maato bajaajeed wax iskool bolisiyo isku qarxinaysay eeday maalin kastana waxaa daroogada loo soo dhiibo waxaa qashinka loo soo dhiibo qaybay ka yihiin annaga kulligood waa ma lihin dad badanoo wanaagsanaa ku jiro laakiin dadka wanaagsan waxaa ka dhex kaluumaysto kuwa xun kuwaas xun sidaan soo qabanno muxuu ahay wixii madaxweyneha ugu dhawaaqaya qolyihii oo kale maxay ahaayeen garawaa garawaayadu meel kastay gelayaan sidaa darteed waxaan rabnaa inaan mootooyinkii la kalareeyo ciddii u hogaansami weyso ama ciddu isku daydo inay mudaharaad iyo abaabul iyo rabshado iyo ka horgeyso xabsigay tegaysaa sharcigaana la tiigsa doonaa mana u aabba yeelayno waa dareemi karnaa dad unbaa soo qayli doono shaqo kastoo la qabto quruxdeeda iyo wanaaggeeda lagama fikiro laakiin danleeyaa ka dhex kaluumaysato dhinaca kale darawallada mootobajaajka oo shalay dhigay dibadbax ayaa ka soo horjeestay go'aamadan cusub waa kuwan qaar ka mida oo la hadlay v o a anigoo magacayga ku bilaabay waxaa la yidhahdaa barar macalin ibraahin xaqiiqdii horta waxaan ka soo horjeednaa barnaamijka hadda bajaajlada oo ku soo kordhay oo la dhahayo e iyo b ayaa loo kala qorayaa taas waa mid annaga aan ka soo horjeedno sababtoo ah marka hore ayaa waxay ahayd bajaajka maalin walbo shaqayso ayaa xaaladeeda iska xaala marna wax laga hela marna laga waayaa marka haddii layidha maalin e a shaqays maalin b a shaqaynayso maalin in aan baamutayno taas waxaa waaya mid mana wanaagsana qofka biniaadanka ah waxaan nahay dad saaxiibulayaalla iska xamaalata ah xoogkeena ayaan ku noolnahay marka waxaan ka cabanaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan leenahay arrintaas oo hadda soo bandhigay oo bajaajlada xaggeeda ah aad iyo aad ayaan ugu soo horjeednaa bajaajyada way badan yihiin sax weeyaan dadkana way fara badan yihiin xaqiiqdii marka waxaa wanaagsan ayaan leeyahay e iyo b barnaamijkaas in la joojiyo taasaan ka cabanaynaa walaal waa mahadsan tahay haddaan nahay bajaajley walaalow horta arrintan oo mataqaanaa guddoomiyaha iyo gobolka banaadir ay soo saareen runaantii aada uga xunnahay annaga waxaa nahay dad masaakiina nahay niyahow anig ahaan khaasatan ani ahaan markaas ka hadla saaxiibow maxaa lahayay bajaajta niyahow waxay ugu tahay kiro bis maalinta toban doolara laga rabaa waxaa waaye haddii mataqaanaa shan iyo toban maalina la shaqeynaa walaalayaalow aniga faamiligay anaa ugu weyn caruurta anaa ugu weyn caruurta waxaa waaye biilay rabaan ciyaalka iskuulay dhigtaan qaaraa jaamacad dhigtaan cidda dhan ninkay fiirsanaysa ani waaye haddii shan iyo toban maalina la shaqeynaa laho magaaladan waa iska xun tahay waa og tahay magaaladan waa ka wareysaa canshuuraa la iska rabaa ilaahay kuuma darnaadee waxaa laga yaabaa mararka qaar mataqaanaa shaqada inay kuu goyso qof bini aadanaa taa waa xanuunsan kartaa xanuunaha kugu dhici karo marka koleyba anaga barnaamijkan runaantii aada uga soo horjeednaa maku faraxsani maku qanacsani xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayaad u mahadsan tahay qoyste haatanna mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa heesihii aan idinku haynay barnaamijka duhurnimo waxaan idiin soo qabanayaa codka allaha u naxariistay cumar nuur cabdulle iyo heestii cabaaryaha socodka laafiha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada uhalceliiska shiikada hanaan socodka laafyaha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada uhalceliiska shiikada haddan caana lagu qabin amman hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkee haddan caana lagu qabin aman hooyadeed koriya ma haysiin asluubta iyo xishoodkewaxa kugu habboona habboona haistaadi waxa kugu habboona habboona istaadhi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haraadiyo hoosjiirtogeeda hoosjiirtogeeda waxa kugu habboona habboona istaadhi waxa kugu habboona habboona istaadhi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo hoosjiirtogeeda hoosjiir togeeda halilaad kumaasha dhalyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidigi halilaad kumaasha dhalyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari sida geel hilaabaxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaayo guurwaca sida geel hilaabaxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaayo goorwacan higiyo naftaydii adaahibayd ka dhigaayo hilbahaygisaafo
heestaasi ister ayaan ku soo gebagabaynaynaa baahinteennii doornimo waxaa qaadaya allaha u naxariistay cumar nuur cabdulle idaacadda waxaa isku soo dabaraday bashiir abikar cabdilaahi aniga oo ah cashe ibraahim aadan ayaa idinla socodsiinaya intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo